soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa jenaraal zakiya xuseen oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo hadda ku sugan magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka zakiya aada iyo aada umaadsantaha ku salaamaadayay bahda v o a da ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo muddo hadda hal sano ah ayaa tahay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxyaabaha u qabsoomay booliska maxaa kamid a tan iyo markii aad timid runaanta horta wax badanaa iska bedelay dhanka isbedelada oo operationska haddaan ka horta ku hormaro waxyaalo badanaa horta kusoo kordhay ciidanka booliiska soomaaliyeed sidaa ka warhaysiinba dhalinyaro badan oo ka tirsanaa saraakiil badan oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta hubeysneed oo dhan ayaa waxaa lagu soo wareejiyay ciidanka booliiska soomaaliyeed taasna waxay maarkinoo sii kordhisay in la helo dhalinyaro tiro badan oo howlgaladan ku fiican oo maxaan ku irahdaa shuruucda iyo qaanuunkana lasii baray oo booliiskana loo tababaray kadibna la howlgeliyey saldhigyada maanta booliiska waxaa arkaysaa boqolkii sagaashan iyo sagaal inay yihiin dhalinyaro xidiglayaal laba xidiglayaal kabtan ilaa gaashaanyaala maarkin oo maanta taliyaasha saldhigyada ah ilaa iyo qeybta guud oo gobolka banaadir oo maxaan ku irahdaa korneele ee maanta ay joogaan dhanka kalena haddaan ka waramo taliska booliiska naftirkeeda waxaa laga wadaa isbedelo aada xoogan gaar ahaan hogaamada taasoo xataa laga howlgeliyay dhalinyaro badan oo saraakiil ah oo awalba booliiska ku jiray oo anagaa kasoo xulanay jaamacadaha iyo dugsi sareba oo kusoo biiray booliiska la tababaray kadibna la howlgeliyay dhanka howlgalada hadaa mar labaadna ku laabtana waxaa la kala qaaday howl maalmeedka oo saldhiga loogu talagalay iyo howlgalada taasna waxaa keentay in maxaan ku irahdaa baahida saldhiga oo horta si buuxda loo buuxiya degmo walbana iyo saldhigeeda ay isku filnaataa howlgaladana waxaa loo sameeyey ciidamo gaar ah oo special force loo yaqaano oo ciidamada haramacad noo tababareen ama naga saacidaan dowladda walaalaheena ee turkiga iyagaana howlgalada sii sameeya haddii aan su-aal kaa weydiiyo arrimaha inta badan marka laga hadlaya booliiska waxaa loogu talagalay inay sugaan amniga dadweynaha marar badan waxaa dhacda in ay idinka hoos baxda inaad amniga sugtaan idinkoo ka digaya inay khataro jiraan ayaa haddana khatarahaas ay dhacaan maxaad uga hortegi weyseen inta dadka aanay ku le-an qaraxyada ka dhaca muqdisho ama dilalka xataa run ahaanti hadda haddaa maarkin oo isbabar dhigtid labadii sano lasoo dhaafay iyo qaraxyadii iyo dhacdooyinka ka dhacaya gobolka banaadir iyo caasimada muqdisho gaar ahaanba waxaa arkaysaa in horta hoos u dhac xoogan uu ku dhacay dhacdooyinka oo falalka ama lid ku ah amniga ha noqdaan qaraxyada iyo ha noqdaan kuwa loo yaqaano target operationska ama target assassinationska oo ku dhowfo ka dhaqaaqo dadka maarkin oo bistooley intay dilaan ee ordaan hoos u dhac xoogan baa ku yimid run ahaanti taasna waxyaalo badanaa sababay waxa sababa waxa weeyaan horta kow aad in loo tayeeyo ciidanka booliiska ka howlgala gobolka banaadir waxaana si toos ah laisku xira nabad sugidda gobolka banaadir iyo booliiska gobolka banaadir nabad sugiddana xogta markay helaan isla markii la wadaagaan booliiska gobolka banaadir iyagana ay ka howlgalaan waxa sii dheer oo run ahaantii anoo ka faa'idaysanayo fursadana ugu mahad celinaya shacabweynaha gobolka banaadir oo aad maarkin oo booliiska hadda la shaqeeya waxaan u furnay number o nine nine one la yiraah halkaaseta xogta maarkin oo inala soo gudbiyaan dad badanna halkaaseta lagu soo qabtay waxyaalo badan halkaaseta looga hortagay dabcan anaga magaalo caasimad baan nahay oo xanuun badana soo maray oo jab badana soo aragtay magaalada london iyo magaalada baris iyo meelahaaseto dhanna qaraxyo way ka dhacaan way dhacayaan horta waxyaalahaneet wax oo boqolkiiba boqol waa laga hortagaya la dhihi kara maaha laakiin haddii laisbabar dhiga howlgaladii la qabtay iyo isbedeladii la qabtay labadii sano lasoo dhaafay waxaa arkaysaa in hoos u dhac xoogan uu ku dhacay marka laga hadlayo arrimahan hadda aad ka dhawaajisay ka sokow dad fara badana waxay qabaan in wadooyinkii magaalado dhan ay xirxiran yihiin meel walba booliisaa taagan haddana qaraxyadii ayaa dhacaya mararka qaar xataa dad ayaad usoo qabataan howlgallo aad samaysaan haddana dadkii waa dhibaateysan yihiin marka ma la dhihi karaa wadooyinka waxaa muhiima in la furo oo amniga si kale aad ku sugtaan horta arrintaa wadooyinka hal arin aan ka dhaho anaga jidweynayaasha oo caadiga maanan xirin anaga waxaa xirno waxaweyaan waa jidcadyaasha jidcadyaashana sababta loo xiro waxaweyaan markaa fiirinay meelahay ka baxaan dadka argixisada ama waxaa lid ku ah amniga oo dhanba horta waxay isticmaalaan boqolkii sagaashan waa jidcade jidcadana waa xamarna waa toban boqolaal jidcado baa ka jiro inaad soo qabataan anaga ciidankana tiradeena marka la fiiriyo jidcado walba ciidan anaga ma joog ma istaajin karno jidcadihii markii la xiray kadib waxaa fududaatay marka in gacan lagu soo dhigo dadkii maarkan falalka geesa isla markiiba dhowr jeerna waa waan ku shaacinay shirka shirarka jaraa-idaan qabto in maxaan ku irahda howlgalo iyo anagoo taagan ama si gaadmo ay nagu imaadaan bob nagu tuuraan isla markiina gacanta lagu soo dhigo horta taas in la fahmaa weeyaan laba waa horta xisaabta lagu darsadaa xamar waa caasimad caasimada adduunka maanta london baad joognaa adigoo degan north london aad ka howlgalaysana west london waxay kugu qaadanaysaa labo saacadood inaa maarkan oo magaaladaada gaartaa jidad waxaa jiro oo si toos ah magaaladaneta xataa ugu xiran iyadoo oo dembiyada iyo dhibaatada xamar ka dhicin ka dhacaya ka dhicin london ayaa maarkan oo jidad badan la xadiday waxaa leedahay jidadka jidadka marka aad xirteen ee yaryar ee jidcadayaasha ah ma waxay soo kordhiya inaad aaminsan tahay in amnigii magaalada uu adkaado boqolkii boqol taaseeta way soo kordhisay sababto waxaa noo fududaatay inaan gacanta kusoo dhigno dadka falalkaneeta geysta qaraxyada marka sidii hore way ka yaraadeen miyaad aaminsan tahay hadaan aaminsaneyn adiga statisticada naftirkaaga soo eeg wen wen hoos u dhac xoogan oo ka yimid weli laakiin ma aaminsan tahay inay qaraxyada dhici karaan mar haddii waxaan la soconaa horey adiga laftirkaaga inaad usoo bandhigtay warbaahinta baabuur aad ku tuhmaysaan inuu qarax sido baabuurkiina ilaa hadda meel uu ku dambeeyay cid og ma lahan
baabuurkaas horta anaga macluumaadka waxaan usoo gudbinay shacabweynaha sababtoo shacabweynaha waa nagu waajib inaan la wadaagnaa wixii horta iyaga naga saacidi karaan wixiina iyaga kusoo wajahan oo anaga maxaan ku irahda howlgaladeena wax u dhimayn horta waa inaan la wadaagnaa nasiib daro laakiin waxaa moodaa dad inay jiraan dad oo maxaan ku irahda waxaan oo dhan kafta u qaadanayo waxaynu ogeen adiga markuu taliya xigeen ciidan booliis uu leeyahay gaari noocaaseta baa beledka ku jira ama dad noocaas baa la raadinaya fadlan meesha ku aragtid noo soo sheeg baabuurkaas hadda aan shaaciyey dad badana run ahaantii nala soo wadaagay masuuro iyagoo jid joogaana kasoo qaadayna dhaheen waa kana baabuurka halkaaneetuu marooya halkaaneetuu kasii socdaa laakiin nasiib daro dad baa jiro oo taaseta maxaan ku rahdaa kaftan ka dhigtay kaftankaas adiga waxaa maanta kaftan kulaha walaalka adigu beri karfan u noqon karaa run ahaantii horta waan ugu digayaa dadka aniga iskama hadlooyo sabab baa keentay dowladda maxaan ku irahdaa nagu howlgelisay oo nagu qasabtay inaan bulshada aan la wadaagno howlgalada iyo wixii maalkan noosoo hagaaga iyo wixii lid ku ah marka wax badan ay ka saaciidi marar qaarkood waxaa dhacda in booliska ay geystaan falal lidi ku ah xuquuqda aadanaha dad shaqaysanaya oo bajaaj ka shaqaysanaya ayay boolisku toogtaan arrimahaas maxaa ka qabateen ilaa hadda wax badan baa laga qabtay horta kow ciidamo badan oo laga howlgeliyay gobolka banaadir oo anaga aan dareynay inay weli tababar dheeri u baahanyihiin horta waa lasoo xareeyey oo magaalada hadda kama howlgalaan oo tababar dheeri bay hadda iskuula bulisiya iyo meelaha maarkan oo tababarada ku sameyno ee hadda ay ku xareysan yihiin waxaa xataa sii dheer in dadkii falalkaaseeta geystay waagii hore waxaa dhici jirtay askari markuu fal geystaa inay maarkano tolka marxuumka iyo askariga reer tolkiisa inay ka heshiiyaan hoolahaas oo dhan anaga haddaan nahay booliiska waa la joojiyay askari hadda maanta hadduu fal geysta asaa ka jawaabaya waxaana la tiigsanaya sharciga dhowr xabana haddana xabsi wayba ku jiraanba oo garsuugyaal waayo waxay sugayaan proseska maxkamadda maxaa ka jira in booliska mararka qaar dadku ay ku sheegaan inay ku sugan yihiin oo keliya wadada dheer ee makal mukarama oo wixii ka dambeeya aanay ku sugnayn weliba xilliyada qaarkood
taas aniga waxaan aaminsana horta dacaayadda raqiis inay tahay tiro ciidanka oo ka howlgala gobolka banaadir tiro ahaan maanta intay ka howlgalaan aaday horta ugu sareysaa waana kordhinay meel walba haddaanaan la joogina waxaan arki lahayd maka mukarama adiga hal jid ma ilaalin kartid maka mukarama anaga waxaa ka ilaalinaa ilaa iyo meelaha ugu fogfog oo degmooyinka ugu fogfog ha noqoto yaaqshidam ha noqoto daynilam ha noqoto kaxda laakiin maka mukarama waa maarkina wadnaha magaaladii oo dhanba waa meesha businessyada o dhan isku ugu imaadeen safaarado badan baa ku yaala xarumo dowladeed badan baa ku yaala marka in lasii dhe lasii kordhiyaa ciidanka meesha jooga waa lagu qasban yahay laakiin saasay tahayna wax walba oo degmo walba ka tirsan gobolka banaadir tiro ciidan oo gooni baa ka howlgala roondo sameeya shacabkana weliba lasii shaqeeya horey waxaa inta badan u jirtay in ciidanka booliska militariga iyo nabad sugidda aanay wada shaqeyn hadda maxaa isbedelay ma wada shaqaysaan mise weli waxaa la dhihi karaa waa kala qoqobantihiin maya aada iyo aad ma maarkanoo taasita hadda laga bedelay ciidamada xooga dalka hadda waxay wadaan howlgalo oo ka socda maxaan ku rahdaa gobolada ku hareysan gaar ahaan shabeelooyinka nawad sugidii intii hubeysnayna saa sheegeen waa waxaa lagu soo wareejiyey booliiska inta kalena sirdoon iyo dharcad bay hadda ku egyihiin iyagana xogta si toos ah waxay lasoo wadaagaan gobolka banaadir ama booliiska gobolka banaadir ama ha noqdo taliska ama ha noqdo saldhiga degmada marka isku dhacyada ciidamada qalabka sidoo abal jiri jiray run ahaantii dowladda aad bay ugu dadaashay wayna kala qabatay haddana waxaa moodaa hadda mar walba waxaa arkaysaa taliya xooga taliyihii booliiskii taliyaha asluubta mar walba isla socdo taasoo kuu muujinaysa marka taliyaasha hadday isla falgalooyaan saraakiishina iska warhayaan sirdoonkii howlgaladana iska warhayaan in maarkinoo isku xirnaanta aada u xoogsanaatay soomaaliya sidaan la socono siyaasadeeda mararka qaarkood ma degana khilaafaad dowladda dhexe iyo maamulada u dhexeeya ayaa jira booliska laftirkiisa ma la dhihi karaa khilaafaadka saameyn uu ku yeeshay oo booliska dhexe ee federaalka ee adiga aada ku-xigeenka u tahay iyo marka la eego gobolada dalka sidii loogu talagalay ma wada shaqeeyaan mise waxaad leedahay khilaafaa jira iyo waxyaaba aan loo bahnayna wada shaqeyna run ahaantii ciidanka booliiska soomaaliyeed horta waa hay-adda uga facda weyn oo soomaaliya oo dowladda kun iyo lixdankii kun iyo sagaal boqol lixdankii xorriyadda qaadatay ciidanka booliiska soomaaliyeed toban iyo sideed jir buu ahaa marka xorriyadda ay qaadanaysay tan iyo waagaasay tan wuxuu soo arkay ciidan dowlad military dowlad dowlad civil civil war waxyaalo badan buu soo arkay nasiib wanaag intaaseeto marxalada horta anaga nama saameynin siyaasadda maanta jirtana boqolkii boqol horta saameyn waxay nagu leedahay haba yaraatee ma jirto ciidamada booliiska ka howlgala maamul goboleedyada si toosa waxay ku xiran yihiin waa taliska guud oo booliiska federaalka ah haddii taliya la magacaabaya haddii askari la bedelayo haddii maxaan ku rahda askari la dalacsiinayo xuquuqda loo dalbayo waxaasoo dhan waxaa sameeya waa taliska guud oo booliiska booliiska wuu ka madax banaan yahay wax la yiraahdo siyaasadda sideedaba lambarka aad sheegtay inaad kusoo kordhiseen in dadka ay soo wacaan si amniga loo sugo ilaa iyo hadda muxuu faa-iide ah oo dhaliyay kula tahay booliska iyo dadweynahaase kalsoonidoodii misku soo dhawaatay maadaama marar fara badan dadka lafahooda ay u baqayaan oo ay ka cabsanayaan haddii ay soo sheegaan al-shabaab iyo kooxo amni darro ah inaydan amnigooda sugi karin run ahaantii horta numberkaas wax badan uu ka bedelay xiriirka dhanka haddii la fiiriya xiriirka bulshada iyo booliiska iyo xiriirka ka dhexeeya markii hore aniga waxaan u howlgelinay si kumeel gaar ahaan oo ramadaan bishii ramadaan maadaama la galay oo howlgalo badan ee la kordhiyey in maxaan ku irahdaa bulshada kaalintooda ay qaataan aan usoo kordhinay numberka ee soo sheegaan wixii oo fal ama lid ku ah amniga guud oo qaranka iyo amniga gaar ahaanba caasimad inay noo soo sheegaan run ahaantiina shacabka waxay naga saacideen inaan soo qabano rag badan oo maxaanku irahda argagixisada la shaqeeya ama maxaanku irahda si kale lid ku ah amniga si toosna waxay lasoo wadaageen waa numberkaas numberkaaseta saraakiil baa ka shaqeeya saraakiisha halkaaseta ka howlgasho waxay si toosa ula xiriiraan gacanka oo booliiska halkaaseta bay sheegaan hadda waxaa sii moodaa waxyaalaha oo cadeynaya inay kalsoonida sii badato waxaweeye awal waxay soo sheegi jireen waxay lid ku ah amniga hadda waxay soo sheegaan xataa askari hadduu si oo qaldan ula dhaqmo bulshada waxay kusoo dacweeyaan maxaanku irahdaa nambarkaasay soo wacaan way sheegaan halkaas anoo maraya degmadaas isgoys hebel baa joogay askari halkaasita jooga baa saasi la dhaqma saraakiishan isla markii waxay wacaan waa sarkaalka maarkan oo shaqadaasita iskale si oo tilaabo laga qaado maxaanku irahdaa askarigaas marka si xoogan ayuu nambarkaasita run ahaantii isku soo dhaweeyey bulshada iyo booliiskaba aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aada iyo aad baa umahadsantiin idinkeena toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay jenaraal zakiye xuseen taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo